duhur wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada warka duhur ee raadiyo dalsan oo hadahan oo kale aad ka dhageysataan xarunta raadiyaha ku leenahay magaalada muqdisho qodobada aad ku dhageysan doontaan hadduu eeba raalli ka noqdona waxaa kamid a
maamulka puntland oo sheegay inay si adag u difaaci doonaan dimuqraadiyadda ka jirta maamulkaasi
wasaaradda cadaaladda xukuumadda federaalk soomaaliya ayaa imtixaan ka qaaday boqoliyo afartan qof oo ka codsaday boqol iyo afartan ka socday nootooyinka kuwaasoo ay wasaaraddu shaqaalaysiin doonto
ugu yaraantii sideed ilmaaha ayaa ku geeriyooday roobabka dae xeryaha qaxootiga ee dhadhaab ee dalka kenya
ciidamada somalilan ayaa duqeeyay xaafad ku yaala magaalada laascaanood ee xarunta gobolka sool
sida ciidanka africom oo sheegay inay isku ballaarin doonaan guud ahaan geyiga soomaaliya
qodobada dibaddana waxaa ka mida dhegaystayaal madaxweynihii hore ee maraykanka donald trump oo dembiye kala duwan lagu helay
soo gudbinta warkan waxaa suuro geliyey sagal holselares shirkadda sagal waxaad ka helaysaan ooma b oo ka kooban boqol garaam soddon garaam iyo shan kiilo saabuunta b oo isugu jirta maris iyo qabays baasta indomi shaambooyin noocyo kala duwan isugu jira cabitaanka isku filan sida maamiyo bobdring iyo marimas sagal holselares
intaad maqasheen oo qodobadayna wararka ugu waaweynaa kusoo dhawaada dhegeystayaal warkaasi oo faahfaahsan waxaanu ku bilownay madaxweynaha maamulka puntland saciid cabdulaahi dani ayaa sheegay in iyagu ay si adag u difaaci doonaan dimuqraadiyadda ka hirgashay guud ahaan deegaanada maamulka puntland madaxweyne saciid cabdulaahi dani ayaa sheegay in maamulkiisa uu dimuqraadiyadda uu ka hirgelay guud ahaan deegaanada puntland ay sababtay in doorashooyin qofi cod ah dhowaanta laga hirgelin doono maamulkaasi waxaana madaxweynuhu hadalkan uu ka jeeday kadib markii susuxba ballaaran xisbigiisa ka ahaa oo ku qabtay qeybo ka mid ah magaalada gaalkacyo xarunta gobolkaasi mudugga madaxweyne saciid cabdulaahi dan ayaa sheegay in hadallo dhowaantan ay jeediyeen madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha soomaaliya uu sheegay inay liddu ku yihiin hanaanka horumarka ka jira maamulka puntland waxaana uu sheegay in maamulkiisa uu qaadi doono tallaabooyin la xiriira sidii looga hortagi lahaa iskudayada la doonaya in loogu hagardaamiyo dimuqraadiyadda ka hirgashay deegaanada maamulka puntland
wasaaruhu waxay iska daba raaceen inay dimuqraadiyadda diidan yihiin oo ay la dagaalamayaan ma beeninaa hadalladoodii waxaa ku jiray laba kun iyo saddex iyo tobankiina waa la fasiliyey haddana ma dhacayso waxay caddeeyeen maalintaasna iyagu inay diidanaayeen oo madaxweyne xasan sheekh waa madaxweynaha maantana inuu diidan yahay federaalkaan diidmadeeda ku ogayne dimuqraadiyadiina waa ku darsaday miyaynu ka aqbalnaa miyaynu ka aqbalnaa cidna uga ka aqbali mayno xuquuqda dastuurkana siiyey oon xaqa u leennahay soomaaliya waa dal federaalah waa dal dimuqraadiya waa dad axsaab badan waa dal dadku inay madaxdooda doortaan dastuurkooda ku dhigan tahay puntland waxay difaac u tahay dastuurka soomaaliyeed midnimada soomaaliyeed iyo wadajirka soomaaliyeed
ugu yaraan sideed ilmo ayaa ku dhintay roobab ka da-ay xeryaha qaxootiga ee dhadhaab ee dalka kenya sida warkaan uu kusoo diray cabdulaahi axmed daada roobab aada loogu diirsaday ayaa ka da-ay xeryaha qaxootiga ee dhadhaab gobolka waqooyi bari ee dalkani kenya kaasi oo hakadgeliyey isu socodka gaadiidka ee xeryaha dhadhaab dhinac kale balliyada waaweyn ee biyaha dhiga ee xerada qaxootiga xagar dheere ayaa waxaa la sheegayaa in ka badan sideed carruur ah inay ku geeriyoodeen maalmihii lasoo dhaafay taasi oo culeys badan ku haysa waalidiinta ku dhaqan xerada qaxootiga xagardheer maamageniyooo ka mid ah waalidiinta ku waayey carruurtoodii balliyada waaweyn ee biyaha dhiga ee xerada qaxootiga xagardheeray iyo weliba qaar ka mid a dadka u dhow lagaha biyaha dhiga ee xeradani ayaa u warramay tv-ga caalamiga ah ee dalsan cunugii wuxuu iiga dhintay way macaana wuxuu iiga dhintay lagta qoryaan ku maqnaa qoryihii dabka agu shida ayaan waayey qoryaan ku doonay dameer anigoo maqan yaa cunugaada wuu dhintay la ii dhahay lag buu ku dhintay lagtaa uu ku dhintay cunugaas ayada ah aad iyo aadaan uga qoomameynhayaa weli waa bukaa oo ma bogsanin mana ka bogsani karin lagtaa intaan arkaayo qaracan xun baana igu beermay cunugayga hadda ku dhinta ku islaameedna wuu ku dhimanayaa sagaal sac markay aheeda wiilkaada wuu dhinta la ii dhahay sideed saacaan lasoo toddoba saacaan toddoba saac sideed saacaan lasoo hadlay sideedaa saac markaan lasoo hadlaan waxaan dhahay wiilkii wiilkayga weynaan la hadlo dhahay hooyo ilmihii ka waran ilmihii qadaan siiye way qadeeyeen balaaye ma qabaan way fiican yihiin uu dhahay markuu sidii dhahay qalbigu ii qaboobay sagaal saac markaa ahaydna wiilkaada meed waay markii la dhahay anigaaba duurku ina baraaba cuntiijo ku noqdo bahallaha inay cunaan aan halis u ahay iimaanka ilaahu igeli oo islaamnimada ilaahu igu sug oo waxa tawxiidka ilaahu itawsii oo ilaahu tawxiidka iyo towbada igu hagaaji oo ilaahu iimaanka islaamnimada igu hagaaji ilaahu iimaanka ii sug ilaahu iimaanka ii sug markaan dhaha taamaha qaado ilaahay salaa sunna aan tukado iimaanka ilaahay ii keenay magacay waa la yihahdaa waxaan cabdullaahi cali oo ku magacdheer madaxweynaha mustaqbalka soomaaliya ku nool dhadhaab kaamis gaar ahaan xagadheere horta meesha markaan ka warramo meeshan waa wax magaraysaa taariikhda ay dheer tahay meeshan waxaa la dhahaa waagi ingiriiska uu joogay baa la qoday annaga markaan soo degaynay qaxootiyaasha iyo kuwa qodan baan u imaanay biyahana saana u galaayeen bulshada dhallinyarada waxay u soo aadaan dabaal intaba dabaalka aan garayn way ku dhintaan inta ku dhimatay ruux lama tirin karo waa meel khatarteeda leh aad u dhib badan ma garanaysaa nafacan u laho ilmaha cunuga hadduu dabaal rabo inuu barto xoogaa uu ku yar barbanaayo aniga kula hadlaayo dabaalsha waxaan ku bartay halkan baan ku bartay 1994gi marka waana meel dhiban qofkaan dabaal garanayn wuu ku dhimanayaa dhib bayna leedahay marka waxaan ugu baaqayaa bulshada ama ma garanaysaa UNHCR oo hoosta u ah qaxootiga eeso in meeshan laga faa'iidaysto oo in la oodo oo laga oodo ma garanaysaa carruurta inay isaga ku dhiman albaabana loo sameeyo baabuur baa lagu dhaqaa hadda biyaha rag baa ka shaqaysto xoolaha markii jilaalka gaaraan way cabbaan maadaama saa ay tahay meeshan waxaan ku boorinayaa ama shacabka qaxootiga asaga intuu istaago in meeshan la oodo ganjeel loo sameeyo xoolahana ka cabbaan baabuurtan lagu dhaqo ilmahana laga reebo inay ku dhammaan magacaygu waa cayduruus aadan idris oo ku nool xeraad xagadheera lagtan faa'iidana way leedahay khasaarana way leedahay ilmo badanaa dabaalo ilmo dabaal garanaayo oo dabaalan karana way jiraan ilmo aan dabaal garanaynin oo mararka qaar oo ku sigto oo laga badbaadiyo mararka qaarna dad baa iskaaga dhinta lagta ilmo badanoo aan ka qabanaa jiro ilmo badanoo oo haddee qadarta allana ay qabsato oo la qaban waayan oo iska jirtaa tii alla ninkay qabsatana meeshan waa ku dhiman mooy kama badbaadayo laakiin ninkii ay u qoran tahay in la soo bixi uu soo bixi marka dhanka dhanka kale soo lama dhihi karo idinka ayaa ka mas-uula inay ilmaha meesha ku dhamaadaan oo ogolaabay maadaad dabaal aad garanaysiin idinka ayaa sii galaya oo dabaalaya idinka ayaa idinku soo dayanayaan kadibna ilmihii way ku dhimanayaan mas-uulidiyaasna idinkaas kale soo lama dhihi karo oo idinka ayaa aayadda idinla saari karaa maya mararka qaar annaga eed malihin sababtoo eh annagoo ka joog ka joog ka joogla ay galayaan annagoo banaanka iska jirnay mararka qaar iska jiraan laakiin intaan meeshan ku jirno badbaado ay ku jiraan ilmaha
cabdulaahi axmed daada dalsan t v xeryaha dhan
taliska ciidanka africom ayaa sheegay inay isku ballaarin doonaan soomaaliya oo dhan sida warkan uu ku eegayo horiyahayaga cali aadan
howlgalka mareykanka ee qaaradda afrika ee afacom ayaa waxa uu dalbaday dhaqaale dheeraad ah si ay markaasi u maalgeliyaan joogitaan dheeraad ah ay ku yeeshaan dalka soomaaliya sida ay warisay majaalada defense news oo soo xiganaysa dukumentiyo u gacangalay bishii maaj sanadka labadakusadexiyolabaatanka ayaa waxay intaas ku dartay dalabkan si toosa ugu yimid taliyaha howlgalka afacom generaal major langry warbixintan oo intaa ku dareysa codsigan loo gudbiyay koongareeska ayay lacagta afacom ay codsatay iyo waxaa lagu sheegay aduun lacageed oo gaaraya milyan oo dolar oo dolarka mareykanka ah sida laga soo xigtay warbixintan lacagta ayaa waxaa lagu bixin doonaa in qiimeen lagu sameyn doono saddex bilood mar islamarkaana ay ku saabsan tahay heerarka ciidamada mareykanka ee soomaaliya lacagta waxaa ku jira afartan iyo laba milyan oo markaasi loogu talagalay hagaajinta garoon diyaaradeed afartan iyo saddex milyan oo loogu talagalay hagaajinta aaga taageerada nolosha iyo kow iyo toban milyan oo loogu talagalay hagaajinta isgaarsiinta ay warbixinta intaa waxay ku dartay in langari ay markaasi sida ku xusan qormada ku daawacday wargeyska defense news waxa uu markaasi ku andacooday in lacagtan ay kaalin weyn ka qaadan doonto in si weyn hoos loogu dhigo khataraha ka imaanaya kooxda al-shabaab
wasaaradda cadaaladda xukuumadda soomaaliya ayaa sheegtay in imtixaan ay ka qaadayso boqol iyo afartan qofood oo ka socda nootahayooyinka kala duwan kuwaas oo ay wasaaraddu shaqaalaysiin doonto wasiirka wasaaradda ahaa cadaaladda xukuumadda soomaaliya xasan macalin ayaa sheegay in ay wasaaradiisu ay isku soo ururisay dadka ugu tayada fiican marka loo eego dadkii uu ka shaqeeya nootahayooyinka ku yaala magaalada muqdisho kaasoo wasiirku sheegay in boqoliyo afartan qofood lasoo xulay islamarkaana imtixaan laga qaadi doono boqoliyo afartankan kuwii ku gudbana ay qayb ka noqon doonaan shaqaalaha wasaaradda cadaaladda ee xukuumadda soomaaliya weliba qeybaha cadaaladda ee gobolka iyo weliba heer federaal wasiirka wasaaradda cadaaladda xukuumadda soomaaliya xasan macalin ayaa sheegay in imtixaankan loo qaadi doono si waafaqsan sharciga wasaaradda iyo weliba hanaanka cadaaladda ay sidoo kale si cadaalada ku jirto dadka loo qaadi doono imtixaanka wasiirka wasaaradda cadaaladda xukuumadda soomaaliya xasan macalin oo arrimahaasi ka hadlaya ayaa yidhi
idinkana waxay idiin tahay cadaalad iyo fursad inaad heshaan oo aad ku mutaysataan tiradaa yar tiradaa yar ee ka bannaan inaad ku guulaysataan runtii cadaaladda midda ugu dambaysa ilahay umbaa laga helaa laakiin wasaaradda cadaaladda dadaal weyn waxaan ku bixinnay inaan hubinno boqol iyo afartan iyo labada qof ee maanta meeshaan fadhisaa inay dareento ilaahay dartiis inay dareento oo kalsooni ku qaaddo inay u fadhiyaan imtixaan ay ku guulaysan karaan fursaddiisina ay haystaan waxa waaye marka ayaga iyo dadaalkooda iyo nasiibkooda ayay maanta meeshaan ku fadhiyaan sida la sheegay brocesska ama habraaca la soo maray iyo soo diyaarintiisa iyo hay-adaha kala duwan ee ka soo shaqeeyey waxa uu naga ahaa hubin iyo dadaal inta bini aadan gaaro inaan ku dadaalno inaysan hal qof aysan go'aan ka gaari karin hal qof uusan gacantiisa uusan ku haysanin wasaaradda dawrkeeda waa yaraynay tuda minimal meesha ugu hoosaysaan gaarsiinay saan uga fogaanno kalsooni darro saan uga fogaanno saan uga fogaanno tuhna saan uga fogaanno guddi madax bannaan oo ka madax bannaan wasaaradda sida la sheegay ayaa maanta idin hor fadhiya oo soo diyaariya imtixaankan marka waxaan rabnaa inaad kalsooni ku qaadaan kulligiin waxaan idiin rajaynaa boqol iyo afartan iyo labo dhammaantiin guul wacan nasiib wacanaan idiin rajaynaa intii ku soo baxda oo maanta meeshaasi ku fadhisa nasiibkooda ay noqoto ku soo baxdaa huna insha allahu tacaala ayagana mas-uuliyad
wasiirka wasaaradda cadaaladda ee xukuumadda soomaaliya xasan macalin oo ayuu ahaa oo ka hadlayay in wasaaraddiisa uu ahay qaadi doonto imtixaan boqol iyo afartan qofood ah kuwa oo ka kala yimid nootaayoyinka kala duwan ee ku yaala magaalada muqdisho somalilan ayaa lagu eedeeyey in saaka duqeymo ay ka geysatay qeybo ka mid a xaafado ku yaala magaalada laascaanood ee xarunta gobolka soolo dad goobjoogayaal ah ku sugan xaafadahaas ayaa sheegeen oo ay maqlayeen daryanka maraafiicda qeybo ka mid ah xaafadaha magaalada laascaanoo saaka ku dhacayay maamulka somalilan ayaa sheegeen arrintaasi inay been tahay walow dadka deegaanku ay sheegayaan in saaka ay maqlayeen madaafiicdaasi kusoo dhacaysa qeybo ka mid ah xaafadaha magaalada laascaano inkastoo dadkii oo ku sugnaa qeybaha kala duwan ee magaaladu ay isaga carareen ayaa haddana weli waxaa laga cabsi qaba in dagaal mar kale uu ka qarxo maamulka somalilan iyo kuwa ku sugan magaaladaasi walow madaxweynaha maamulka somalilan muuse biixi uu sheegay islamarkaana ku eedeeyay maamulka puntland in iyagu qeyb ay ka yihiin dagaalada ka socda magaalada laascano madaxweyne sayid cabdulaahi danoo isna khudbad jeedin ayaa sheegay inay ka go-an tahay difaaca magaalada laascanood iyo guud ahaan weliba gobolada sool iyo sanaaga warkeedu hornimo aad ka dhegeysaneyseen idaacadda dalsan waanageynta
wararkaad la haysaa hubsiima uhelidooda iyo hufnaan tabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga redio dalsan ee hankaagii sow haatan madhelin war la hel yaabaa tala la hel